bismillahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan maanta idinaysan waxaa ugu waaweyn
wararka ka imaanaya deegaanka califoldheer ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegan ciidamada admis ay goobtaasi ay ku garaaceen madaafiic kala duwan mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirka ingiriiska ee soomaaliya
wafduu hogaamiyaha gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa gaalay magaalada dhowsamareeb xarunta ah maamulka galmudug faahfaahin dheer ah ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyaal ah oo ku soo dhacay xaafado ka tirsan gobolka waa xaafado ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida uu sheegay in ciidamada goorgoor laga dhex saari doono kuwa aan anshaxumaday weliba kuwa iyagu aan qaadan ama amarada ciidanka dowladda madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo xiriirka ka qaaday gudoomiyihii degmada luuq iyo ku-xigeenkiisa
akhbaaraadka dibaddana qarax ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen waa qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal ku soo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan uguran aynu ku bilownay wararkan keenino deegaanka califoldheer ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayeen halkaas maanta ciidamada midooda africa admis ay ku garaaceen tiro hoobiyaal ah waxaa la sheegay in ciidamada admis ah ay ku sugan meel ku dhow deegaankaas ay ku garaaceen goobo ay ku sugnaan al-shabaab siday wararka sheegayaan tiro hoobiyaal ah wararka sidoo kale intaas waxay kusii darayaan in ay jirto cabsi ay qabaan dadka deegaanka oo ku aadan in dagaalamayaasha al-shabaab ay isku sii fidi karaan deegaano kale oo dhaca dhanka webiga waxaana la sheegay in sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka iyo kuwa deegaanka i macuusleeda iyagoona ay ku sugan yihiin meel aan sidaas ugu fogeen deegaanka califooldheere ee gobolka shabeellaha dhexe ma jiro waxwaraa oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadan maanta ciidamada admis madaafiicda ay ku garaaceen deegaankaas oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab
kooxaha iyagoo kasoo horjeeda nidaamka madaxweyne laftigareen uu ku sugan magaalada muqdisho ayaa kulan waxay la qaateen safiirka dowladda dalka u k u fadhiya gudaha dalka soomaaliya hogaamiyaasha mucaaradka koonfur galbeed oo muqdisho kula shalay safiirka ayaa waxay kaga wada hadleen dagaalka ka dhanka al-shabaab fulinta heshiisyadii siyaasadeed ee lagu gaaray bishii febraayo iyo qorshaha safarkooda ah ee magaalada baydhabo waxaana sidoo kale ay sheegeen in iyagu ay doonayaan in shantan bishan ay u ambabaxaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay iyagoona sheegay inay si nabadda ay ku tegi doonaan magaalada islamarkaana ay qabanqaabin doonaan doorashooyinka lagu wado inay ka dhaceen deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo waxaana ay sheegeen in iyagu aysan diidanayn in koonfur galbeed ay nabad noqoto islamarkaana ay doonayaan si nabadda wax walbay ku dhacaan waxaana sidoo kale ay sheegeen xubnahan mucaaradka ah ay ku jiraan gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya madaxweynihii hore koonfur galbeed iyo qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya soo maray waxaana sidoo kale ay sheegeen inagu dowladda dalka ingiriiska ay kala hadleen sidii dowladda dalka ay u taageeri lahayd nidaamkooda xagga nabadgelyada ee tegista magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka ee koonfur galbeed ee soomaaliya
markan gudoomiyaha gobolka banaadir wafdigu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug sidoo warkan ku faahfaahinayo cali aadan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale iyo xubno uu hogaaminayo ayaa goor dhow gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda xarunta dowlad goboleedka galmudug madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane cali daahir ciid madaxda maamulka magaalada dhuusamareeb siyaasiyiin iyo xubno kale ayaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale ayaa u tegay magaalada dhuusamareeb sidii uu kulamo ula qaadan lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo markaasi sida xogo kasoo baxaya oo sheegaya ma ugu yeeray inuu si deg deg ah ugu yimaado magaalada dhuusamareeb madaxweynaha ayaana duqa muqdisho kala hadli doona arrimo dhowr ah oo ka mid yihiin kaalintiisa uu ka qaadan lahaa abaabulka deegaanka ee lagu xoreynayo deegaanada ay markaasi dagaalyanada al-shabaab ay markaasi haystaan waxaana sidoo kale la filayaa in madaxweynaha uu kala hadlo gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale sidii wax looga qaban lahaa ammaanka magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay ay kusoo badanayaan dilalka iyo qaraxyada ay geysanayaan dagaalamayaasha al-shabaab
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa xilkii waxa uu ka qaaday gudoomiyihii degmada luuqi ku-xigeenkiisa maxamuud sayid aadan oo kusugan gobolka gado ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii degmada luuqe gobolka bado gobolka gado cali kadiye iyo ku-xigeenkiisa koowaad ee degmada jeelle xuseen cabdi wareegto kasoo baxda xafiiska madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ay waxaa gudoomiyaha cusub ee degmada luuq loogu magacaabo inuu noqdo daahir maxamud nuur daahir caato alka jabarti isaaqna aadan ah laga dhigay gudoomiye ku-xigeenka degmada luuqa sababta keentay magacaabistan guddoonka cusub ee degmada luuq ayaa lagu sheegay in baahi loo qabo in la fuliyo habka nidaamka waxqeybsigii hore ee laysku waafaqay sida lagu cadeeyey wareegto uu soo saaray maxamuud sayid aadan sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa faray hay-adaha amniga ee degmada luuq ee gobolka gedo inay la shaqeeyaan mas-uuliyiintan cusub ee lasoo magacaabay si ay u guutaan waajibaadkooda shaqo ee loo egmaday
markan haddii eegno gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle gaashaanle sare xasan cali nuur shute ayaa waxaa uu fariimo isugu jiray dardaaran iyo sidoo kale digniin uu u diray ciidamada gorgor oo isku diyaarinaya in ay ka qayb noqdaan dagaalka lagula jiro al-shabaab gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle xasan cali nuur shuuta ayaa xirada jenaraal daa-uud ugu tegay ciidamada dagaalka loo diyaarinayo ee gorgor gudoomiye shuute ayaa ciidanka uga digay inay dhexdooda kuwaa in ay ciidamada dhexdooda ku fiirsadaan askar xumeyneysa sharafta ay ku dhex leeyihiin bulshada isagoo kula dardarmay inay iska dhex qabtaan askarigii sameeya dembi ama waxyaabo aan wanaagsaneyn
waxyaabaha asaasiga u ah hawsha aad idinka aa haysaan waxyaabahaasi oo ay ugu horreeyaan daacadnimada iyo ilaalinta anshaxa shaqada inaa ilaalisaan waxaa jiro dembiyo uu qoraayo xeerka ciidanku oo la yidhaahdo dembiyada lidka ku ah shaqada ciidanka anshaxa iyo shaqada ciidanka dembiyada lidka ku ah la yidhaahdaa waxaa ka mid ah dembiga amar diiddo qofka inuu amar ka diido talihiisa dembiga shoo bara inuu shoo bara kiciyo asaga amba shoo bara la kicinayo uu qayb ka ahaadaa ayaa ka mid a waxaa ka mid a amar guud ee la soo saaray inuu u hoggaansan waayo qofkaa ka mid a waxaa ka mid ah hubka mas-uuliyadda laga saaray hubka inuu ilaalin waayaa ka mid a waxaa ka mid a hubka inuu si xun u isticmaalo si qaldan u isticmaalo ugu hooseyso inuu amar acsan u haysan xabad iska ridaha ka mid a dembiyadaasoo dhan ka sakow in ay yihiin kuwo lid ku ah tayada iyo hannaanka ciidanka inay yihiin waxaa haddana ka dhalanaayo shaksiga sameeya oo qaadanaya ciqaab uu qoraayo xeerku saas darteed marka hore waxaan rabaa gorgortii sare oo oo ku gebiya askariga inay ka digtoonaato oo iska ilaaliso dembiyada noocaas ah waxaan maalmaha soo socda si daba jooga xerooyinka u joogi doonaan xeelaaliya ayaama hore ayaamahan dhan waxaa jooga xeelaaliya su-aalada ka weydiinayo annagana sidaasoo kale usoo naqon doonnaa waxaan rabnaa inaan saxno diyaargarowga lagu jiro howlgallada cadowga lagu sifeynaayo oo aan ka saarno kuwa akhlaaqda xun kuwa la toosi karana aan toosinno kuwa maxaa la yidhaahdaa aan toosaynin aan ciidanka ka saarnaan rabnaa ciidankan waxaa ku hari doono oo u hari doono iyo ciidanka soomaalida o dhan waxaa u hari doono kan akhlaaqda fiican oo aadaabta badan oo ilaalinaayo dadka dalka iyo diinta ilaalinaayo sida wiilka ku gabiyo dadka waxa macnaha ugu fadhidin dalka ma ogdiin waxaa laga yaabaa askari iyo qof kaloo sargaal ah inaa la ficirsantaa laga yaabaa hadda waxa waxaa samaysa dhan ba u baajiso laakiin qofka qof kasta waxa uu sameeyey waa la yaqaanaa waa la ogyahay taariikhdaasi iyo wanaaggaasi iyo dagaalkaasi halgagaas aa muddo
miyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayuu kaasi ahaa faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helay tiro hoobiyaal ah maanta ah ku dhacay qeybo ka mid ah gobolka banaadir faahfaahinadan ayaa lashay tiro hoobiyaal saaka ay ku dhaceen xaafado ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda tarabuusha siday sheegeen dad goobjoogayaal ah jugta ilaa ee dhowr hoobiya ayaa laga maqlay degmooyinka wadajira dharkeenley ee kaxda waxaana hoobiyaashan ku dhaceen xaafadaha tarabuusha oo khasaaro gaarsiiyey dad shacab oo xilligaa ku sugnaa hooygooda dadka qaar ayaa sheegay in hoobiyaashu ay dil iyagu ay dhaawaceen dadka ay xaafadahooda ugu tegeen qaar kalena ay dhinteen markii isbitaalada la geeyey sawiro looga soo qaaday xaafadaha ayaa muujinaya xaalad kacsanaanaya ee burbur soo gaaray qaar ka mida guryihii ay hoobiyaashu ay ku dhaceen mujirelaahi hadda wax waran ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee ku aadan weerarkan la sheegay in lagu qaaday hubiyaasha xaafado ka tirsan gobolka banaadir shabaab ayaa inta badan sheegta mas-uuliyadda weerarada madaafiicda loo adeegsado ay ka dhaca magaalada caasimada muqdisho waxayna madaafiicdan inta badan waxyeelo ay gaarsiiyeen dadka shacabka ku dhaqan magaalada
maamulka jubbaland ayaa maamul cusub u magacaabay degmada luuq ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya warkaas hore ayuu baxay dhegeystayaal halka warkaas aa kala socotaana warradii dalsane magaalada muqdisho markana wararka dibadda qarax ismiid aamin ah ayaa maanta waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada caasimada ee dalka turkiga ee ankara shakhsi isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay in uu abaarihii saddexda waa saddex saac iyo soddon daqiiqo ee barqadii maanta oo xadda isku dhex qarxiyey afaafka hore ee dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka turkiga ee magaalada ankara warar kordhac ayaa sheegaya in ay laba askari ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ahaa mid xoogan wasiirka arrimaha gudaha dalkaas cali yergaliin ayaa sheegay in laba dabley ah mas-uula ka ahayeen qaraxaas iyadoo uu mid isqarxiyay halka mid kalena ay ciidamaanka ay ciidamada ammaanka ay ka takhaluseen dhinaca kale qaraxaas ayaa waxa uu kusoo beegmay saacado ka hor furitaanka kalfadhiga baarlamaanka dalkaas oo maanta halkaas ka furmay iyadoona uu daafurey madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan waxaana ka qayb galay kulanka xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi turkiga ciidamo fara badan ayaa lasoo dhoobay daafaha dhismaha xarunta baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi turkiga si kastaba ma kala cadda kooxda ka dambeysay qaraxan ismiidaamintaha ee ka dhacay dalka turkiga waxaana falkaasi uu kusoo beegmay iyadoo ay militariga turkiga ay howlgallo karana kooxaha hubeysan ee ay b k k iyo daacish ay wadaan guud ahaan warkii duwar dhegeystayaal dalsanaad ka dhegeysaneyseen maanta wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel